wasiirka wasaaradda ganacsiga oo ay weheliso maareeyaha hay-adda taydhoorka soomaaliyeed ayaa garoonka aadan cadde ka daahfuray qaybo cusub oo ay hay-addu ku hubin doonto badeecadaha ka baxa iyo kuwa kasoo dega garoonka aadan cadde munaasabad lagu xariig jaraya xarunta cusub waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya maareeyaha tayadhowrka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale xuseen cali axmed oo kamid ah mas-uuliyiinta garoonka aadan cadde ayaa sheegay in arrintaani ay tahay tallaabo muhiim ah ee lagu hubinayo raashiinka soo dega iyo kuwa la dhoofiyo ujeedooyinkii iyo ahmiyaddii loo asaasay hay-adda taasoo ay ka mid tahay inay baarto tayada badeecadaha dalka soo galaya iyo kuwa ka dhoofayo marka waa tallaabo aad iyo aad u muhiim ah oo ay qaada mataqaanaa hay-adda looguna maaragta loogu hambalyeynayo waxaan kaloo u mahad celinaynaa deeqa construction oo iyada maaragtay fulisay ama samaysay ama ku deeqday xafiiskan sharaftale iyo dhismahaan iyo maaragtay waxyaabaha la xiriira marka waa ku faraxsanaa anaga haddaan boor ka nahay waxaan markhaati ka nahay qorshihii iyo mataqaanaa loogu talagalay in la fuliyo sanadkan inay tahay tallaabadu ku habbooneed wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka duuleysta hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdikariin cadow xeedar ayaa sheegay in xooga ay saari doonaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen waxyaabaha dhacay waxaan aada uga mahad celinayaa una dhiiro gelinayaa uguna hambalyeynayaa wasaaradda ganacsiga shaqo aada u wanaagsan inay mar walba qabato maantana ay ka mid tahay shaqooyinka ay qabanaya middaan ay ka mid tahay in maanta garoonkii loo yeero finally tayadhowr loo sameeyey awal dadkii ka soo cararay dekadoo meeshaan wax ku qarinaya hadday wax ku qari doonin si wax ka dambaysa ku qari doonin waxa waddanka la keenayana boqolkiiba boqol layska hubiyo maaragtay si uu siku sheegana lasoo qaato si uu si lasoo qaato dhammaan waxaa la wixii garoonka jooga ama maaliyad ha ahaato ama maaragtay ha ahaato ciidan ha ahaato ama qaybta aviation ka ahaato ama qaybta garoonka ha ahaato gacmo furiyo ama qaybta kaargooga gacmo furan ayaan kusoo dhaweynayna waan la shaqaynaynaa wax fiicana dalka u qabateen wax fiicana noo horseedeen gabagabadii wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji ayaa ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay in ay ilaaliyaan badqabka bulshada soomaaliyeed xarig jirnay xafiiska teadhowrka qaranka eerboodka xafiiskaasoo dabcan shaqadiisii iyo wuxuu qaban doona ay maareeyaha horeba u sharaxday dabcan wuxuu qaban doonaa in tayada badeecadaha soo degaya lagu kontaroolo waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqno gaar ahaan ganacsatada soomaaliyeed ee wax kala soo dega aeroboodka waxaan ugu baaqaynaa inay soo qaataan c o c si badqabka ummaddan aan uga wada fikirno maanta oo taariikhda oo toddobiyo tobanka ayaan si rasmi u xarig jirnay waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo deeq construction oo maalgelinta iyo qalabaynta iyo dhismaha xafiiskan noogu daaqay aad baan uga mahad celinaynaa wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa wado dadaalo lagu hubinayo waxyaabaha kasoo dega laga nudhoofiya dekada soomaaliya